kuuraha qofka layskama soo gelin karo waxa keli ee lagu soo gelin karo waxaa weeye inaad kuuro qaadato oo xaqiiqsato kuurahaadii inuu ma aragtay haddaa reebaraki tahay aad ka fiiriso ma diyaar baa oo ma ku jira mise wax baa isdaba maray ninkii aan qabinna uu qaato dad waxaa jiray uswan oo mardhow kibaandho u imaaday dib ha u sii dhicina saddex beri baa hartay hadda inta kuuraha la qaadanaye kuuraha inaad qaadataan baa la doonayaa saddex beri ayaa ka soo harta kuura beddelkii kuuraha eh, marmar baa waxaan isdhaa markaan aad dadku u dhegaysto war dadkeenna show waxay u baahan yihiin kuuraha wuxuu yahay horta in loo sharxo wax civic education la dhaho kuuraha annaga hadda hal si baad moodaa inaan u naqaano dadkan laba saddex qof ayaan waraystaa kuuraha ma aha keliya inaad u goysatid inaad qof u ridid m c a baan u dagaalahaya mise m b baan u dagaalahaya horta keli ma aha kuurahan waxaa loo sameeyey in xaqaadii iyo xuquuqdaadii aad waddanka kenya ku lahayd la ogaado horta meeshaad waddankii aad ka joogto baraki intee qofaa ku nool shantaawaq district hadda inaa helna sooma ogidiin shantaawaq district markay noqoto population micnaha cadad dad ayaa laga rabaa haddiiba loo arko dadkii meesha keli oo dadka laga cabirana waxaa waaye waa kuuraha rajistadaasaa la fiirin dowladda wax kale ma fiirinayso marka kuuraha la goosanaayo keli e ma aha in mataqaanaa li- qof loo codeeyo ama qof lagu rido keli horta maaha ma isla faanataa ayada cildhicisee kuura haddaadan qabin maxaad u cildhicin kartaa waa maya codkaada inaad ku cilbogotaa rabtaa maxaad ku cilbogon kartaa waa maya waan ognahay abaar baana haystaa dadka annaga wuxuu jiraa dhaadhaab garuufa iyo baraki iyo shanta aboqa saa u kala darannahaybo dadka annaga wuxuu jiraa dhaadhaab dhaadhaab buu jiraa waan doonaynaa gawaari baan u diyaarinaynaa saddex beri baa noo soo hartay saddexdaa beri kuuraha in la jaraan rabnaa kuuraha in la jaro yaan rabnaa soo diyaar uma nihin kuuraha inaan jaranno inaan codayno soo diyaar uma nihin